Taliyaha Ciidamada Ilaalada Waddooyinka degmada Kismaayo Cabdishakuur Sheekh Dayib oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey howlaha shaqo ay u hayaan bulshada degmada Kismaayo. Taliyaha ayaana markaasi gaadiidleyda la wadaagay awaamiir ay ka soo saareen isticmaalka laamiyada cusub ee dhowaan laga hirgeliyey gudaha degmada Kismaayo. Amarkaas oo ah in gaadiidleyda ay maraan goobaha loogu talagalay dadweynaha.
waxaan doonayaa qolada eh, dadka eh, soomaaliyeed dadka soomaaliyeed khaasatan reer jubbaland waxaan doonayaa inaan miidiyaha u mariyo baaq yar oo kooban oo ah ogeysiis aan siinayno mujtamacayaga kaasoo ah en, wadooyinka iyo qaababka eh, in loogu dhaqmo ay tahay Eh, waxaan wada ognahay ama aada ogtihiin kulligiin in wadooyin badan magaalada loo sameeyey Eh, taalooyin badan lagu soo kordhiyey wadooyinkii qaarkood ay hadda socdaan En, wadooyinka faraha badan iyo nicimka ilaahayna siiyeyna waxay rabtaa ku takrifal iyo ku dhaqan iyo adeegsi iyo ilaalin bay u baahan yihiin saa darteed baaqan waxaan u adeegsanaynaa oo aan leenahay mujtamacayaga En, xaqiiqatan waxaa laga yaabaa markii hore markay wadooyinku yaraayeen iyo hadda sida wadooyinka laga raba inay kala bedelaadaan marka waxaan cod dheer ugu sheegaynaa dadka iyaga annagoo ah ee laamaha nabadgelyada wadooyinka ee sida khaaska ah barnaamijkaasi uu quseeyo En, wadooyinka sida loogu talagalay ee qof waliba saadkiisa inuu qaado oo uunan ku khaldamin saad uunan asaga lahayn waxa koobaad oon cod dheer ugu sheegaynaa waxay tahay qof waliba saadka uu asagu leeyahay inuu maro si shilalka iyo dhibaatada iyo dhimashada iyo dhaawaca iyo khataraha looga looga baaqsado qof walba waxaan doonaynaa inuu saadka uu asagu leeyahay maro una hoggaansamo askarta waddooyinka taagan ee ayaga xilliga hore intay soo istaagaan ayaga oo shaqadii mujtamaca ka wada dhexaysay si gaara ayagu ugu idman hadda inay u hoggaansamaan wixii amaree la siiya dadku ay qaataan aynan aaminaan in shaqo qof gooni a laga leehay ayna jirin mujtamacii dadkan ay u shaqaynayaan hoggaansanka iyo kala dambeynka iyo qof waliba inuu waxa uu asagu leeyahay ilaashadaa inay xaq waajibaad oo saaran tahay